inta badan dadka soomaalida ah ee degan dalka maraykanka ayaa ka cawda in jirkooda uu ku yaryahay vitamin d-ga waxaana qof kasta oo aad kala hadasho xaalad caafimaad laga yaabaa inuu kuu sheego inuu qaato vitamin d-ga doctor cabdiraxmaan maxamed madar oo ka shaqeeya xarunta caafimaadka ee henebin county medical center ayaa ugu horeyn sharaxaya faa'iidooyinka vitamin d-ga iyo sida uu jirka aadanaha ku helo iyo sida uu uga yaraado qoraxda cadceeda fallaadhaheeda iyo jidhka maqaarkeena ayaa marka hore sameeya dabadeetana kelyaha ayaa in kale ku dara waxyaabaha ugu badane markaa qofka uu vitamin d-gu kaga yaraan karo dee waxaa ka mida qofkii oo aan vitamin d fiican qaadanaynin oo aniga kor cunto badan kuma jiro amaba jirhkiisii aanu absorb aanu nuugaynin aanu gelaynin xanuunaa jira midhicirka iyo meelaha ku dhaco keeni kara talabaadna waa cadceeda oo ku yar qofka oo qofkao meel qoraxda joogin ama jirhkiisa uu kawada ka wada daboolan yahay qoraxdii oo jirhkii iyo qoraxdii aanay si fiican isu gaaraynin amaba qof guriga jooga oo caafimaad darro awgeed ama dhibaato kale awgeed dadka guryaha uun joogay aan u bixi karaynin banaanka iftiinka ama cadceeda u bixi karaynin marka uu vitamin d-ga ku yaraado jirka waxaa qofka soo wajaha dhibaatooyin caafimaad oo ay ka mid yihiin qaab dhismeedka lafaha iyo adkaanshiyahooda iyo kuwo kale sida uu mar kale faahfaahinayo doctor mader dhibaatada ugu badan ee vitamin d-gu jirkeena ku keeno in badan la yaqaanay waxa weeyaan waa lafaha samaysankooda lafaha koriinkooda ama lafaheena adkaantay adag yihiin caruurta xanuun rickets leeraa baa ku dhaco oo in badan jiray oo ay maaragtay lafuhu qalloocsamaan haddaanay helin vitamin d fiican marka yaryihiin caruurta aan nutritionka fiican lahayn nafaqada fiican lahayn dadka waaweynna iyadana dhibaatada ugu weyn ee vitamin d ku hayo aada loo yaqaano laysku raacsan yahay muddo badan la yaqaanay waa in ay lafaha ayuu vitamin d-gu muhiim u yahay inay xoog yeeshaan sababta ataa keenaysaana waxa weeyaan lafaheena calciumka macdanta leedhaha baa ku badan si calciumtaasi ay jidhka u gasho oo marka cuntadaynu cunno inta looga nuugo ama looga dhuuqo jidhka la geliyo waxaynu u baahanahay vitamin d marka vitamin d-gu wuxuu muhiim u yahay lafaha maraykanka oo kale iyo reer galbeedka badankiisa waxaa qasaba oo dadka lagu qasba inay maalintii qaataan vitamin d ay ay qaataan ay dadku ku kabaan cuntadooda caadiga maadaama cuntooyinkooda laga heli karin marka vitamin d-ga sidaasa loogu baahan maal walba la qaato dhibaatadiisa ugu weyn oo keeni karaana waa lafaha oo khafiifa dadka waaweyn marka hadday lafii khafiifaan dee lafihi dhaqsia u jabayaan marka taasa ugu muhiimsan aada loo yaqaanay in badan la yaqaanay waxaa iyaduna jira baryahan dambe in macluumaad badan iyo baadhiso badan la sameynayo oo lagu xidhiirinayo xanuuno badan oo kale oo lagu xidhiirinayo vitamin d-ga oo ay ka mid yihiin qaarkood kansarada qaar ka mida ayay dadka leeyihiin wadna xanuun dadka qaar waxay leeyihin macaanka ayuu dadka usoo u nugleeya inuu ku dhaco waxay dadka qaar leeyihiin xanuuno maskaxdabaabu maaragtay dadejin karaa oo dadka ku dhaca marka waxaasoo dhami waa baadhisyo fara badan oo sanadihii ugu dambeeyey aada loo sameynayey laguna kala aragti duwan yahay dadka waxaan aada u bartaa culimada syniska ama medicine-ka aada u bartaa ay ku yara kala duwan yihiin laakiin waxa laysku raacsan yahay in keenayo dhibaatada lafaha ku keenayo oo qofkii ama ay lafii hore u jabayaan hadduu dhaco marka guud ahaan vitamin d-ga waa loo baahan yahay dadku inay qaataan oo ay isticmaalaan marba wixii guidelineska meesha ay joogaan loo dejiyey innaga maraykanka qofku inuu qaato weeyaan ilaa lix boqol ilaa sideed boqol inta udhexayso miligram maalintii inta badan uma baahna dhakhtar waxaa laga iibsan karaa farmasiga astaahil salaad jaamac oo ka mid ah soomaalida degan gobolka minnesota oo ah meelaha ugu qabow dalkan maraykanka ayaa sheegaysa in muddo dheer ay qaadanaysay vitamin d-ga oo uu dhakhtarkeedu kula teliyey inay qaadato waxa ay ka warantay sida ay markii hore ku dareentay in jirkeedu u baahan yahay vitamin d mar kasta oo dhakhtar aan tago oo aan dhaho waxaan dareemayaa daal xoogaa maaragtay anoo daalan lugaho i xanuunaya waxaa laleeyahy waa lagu jagaranaya waxaa lagaa fiirinaya vitamin d-gaaga iyo kaashiyankaaga mar kasta waxaa laygu dhahaa wuu hooseeyaa maantadaana ugu dambeysay waxaa la iisoo qoray waxaan kasoo qaata farmashiga dawo dhakhtarku ii qoro igu yiri every week hal xaba qaado dhakhtarka markaan weydiiyo iraahdo mar kastoo aan imaado maxaa la ii siiyaa fitamiinkan waxaa laygu dhahaa maya maxay hato maadaama wadan qaboobe aan joogno oo maxay hato aanan banaanka u bixin oo aanan soconin cuntada aan cunaynana waa ma ahan cunto oo organic ah waa cunto maxay hato kiimika ka buuxdo oo qasab lagu soo saaray maxay haata marka waxyaalahaas oo dhanaa keenaya inay maaragta jirkeenii u baahdo vitamin d aniga turjumaanna waa ahay wax badana turjumaanka ka shaqaynayay marka mar kasta dadka waxaa loo sheegaa dhaqaatiirta iyo neerska u sheegan ilmahooda winter timeka in ayagana fitamiino qaataan ilmahoodana maaragtay ay fitamiino usoo qaadaan anaga soomaalidaas anigan hadda kula hadlayo waa ogahay sheekadaas waan dhegeystaa laakiin ilmahayga badana uma soo qaado anoo maalin kasta dadka u sheegaya haddana uma soo qaado sababta aan ugu soo qaadi waayo waxa waaye dhaqankeennaba ma ahayn inaan fitamiin iska daba wadno cadaanka wadankan ku nool waxay sameeyaan ayadoon dhakhtar usoo qorin bay ofarda corner ka gataan dawada jirkooda u baahan yahay oo mar kasta ay gataan way qaataan sida cuntada ay u qaataan oo kale u qaataan laakiin annaga markii la yaabo laysku dhinto baan dhakhtarka tagnaa naloo soo qoraa haddaba vitamin d yarida ma mid u gaaraba soomaalida dalka maraykanka waxaan su-aashaasi weydiiyey doctor mather vitamin d yaraanta ama vitamin d ga oo ka yar dadku gaar kuma aha soomaalida ama dadka madow waa wax ka jirta waddankan oo dhan laakiin dadka madowga ah ee inagu aynu ka mid nahay waynu vitamin d geenu ka yar yahay ka dadka caddaanka ah maxaa yeelay vitamin d ga waxa jidhkeenu si uu u sameeyo wuxuu u baahan yahay in cadeeda ama qoraxdu ay iskiinkeena ku dhacdo markaas maadaama oo uu iskiinka dadka madowgu ka duwan yahay ka dadka caddaanka ah waxaa la odhan karaa waynu ka vitamin d samayn yarnahay jidhkeenna madowgu ka adag yahay jidhka cad wax yar bay ku adag tahay jidhka madow si uu samaysta vitamin d marka loo eego jidhka cad ee khafiifka ah taas waa mid jirta oo waa science in vitamin d ga aynu ka yarnahay dadka madowga dadka cad maryan raage oo degan gobolka minnesota ayaa iyana sheegaysa in helista vitamin d ga jirkeeda ay xal ugu heshay kadib markii ay u guurtay gobolada kulkulul ee dalkan maraykanka iyo qaadashada vitamino kale vitamin d waxaa la iisoo qoray once in my life markaasna waxaan u guuray meel kulul sidii markaas ka bacdi minnesota haddana kusoo noqday vitamin d gayga was intact because markasta cunto fiican ayaan cunayay iyo markastana waa la socday in vitamin d gayga loo yahay qoraxdana actually wax badan ayaan u baxaa meelo badanna waan aadaa oo qorax isiiso waxaa jira dhibaatooyin caafimaad oo lala xiriiriyo vitamin d ga marka uu jirka ku yaraado doctor mather hase ahaatee ma aaminsana in dhibaatooyinka faraha badan leh ay dhammaantood run yihiin waxaa iska jirta iminka waddankan maraykanka oo kale ama caalamkaba in marba vitaminba aad cirka u maroo la buunbuuniyaa dabadeetana hoos buu u dhacaa in sanadihii toddobaatanaadkii vitamin c ga cid weliba qaadanayso aada loo buunbuuninayay haddana sideetamaadkii vitamin e vitamin leraa baa layihi wax walba uu ka dawan yahay haddana research kalaa yimi waxaa la ogaaday inaanay sidii ahayn marba wave waa hirar sidaasa iminkana vitamin d baa baryahan aad korka u socda marka taasi way iska jirtaa caalamka way soo martaa in marba mar vitaminada sidaa loogu badiyo researchka iyo baadhista oo waxyaabo badan lala xiriiriyo maxaa haddaba loo baahan yahay in dadka soomaalida ahi ay sameeyaan si ay xal ugu helaan dhibaatada ka haysata inay jirkooda u helaan vitamin d ku filan doctor mather waxa uu ku talinayaa qofkii qoraxda inuu inta yare magaranaysa ay jirtee samarka uu ka faa'iidaysto kolley isku daya inaanu qofka guriga un ku jirin uu meel kolley cadeedu jirkiisa ku dhacdo uu samaysto hadduu karayo taasi waa ta koowaad ta labaadna vitamin d gu waa aad buu jaban yahay meel walbana waa si fudud baa loo helaa haddii uu dakhtarkiisa qofka u tago vitamin d ga kuu qorno si yar baa lagu bedelaayo waxay u baahan tahay in la eego dhiigaaga inuu vitamin d gu yar yahay hadduu yar yahay waxaaba laga yaabaa in vitamin d ga intaad u baahan tahay saddex bilood gudahood lagu soo gaarsiiyo intay kaa dhanayd kadibna aad u baahato wax yarood maalintii mar qaadato ama weygii mar marka waxaan odhan lahaa vitamin d ga supplementationka ama dhakhtarkaagu kuu qoro ama weydiiso ama wabaad ka iibsan kartaa isagoo dukaamada caadiga ah ee cuntada laga iibsada lagu iibiya isagoo awood aanay ahayn en aada u fara badnayn awoodiisa marka waxaan kula talin lahaa kow de kolley qaada haddii ay dhakhtarkaa kugula taliyey haddii aana kugula talina weydiiyo waxaa tiraa vitamin d gaga hala jeergareeyo